mar kale galab wanaagsan ayaa idin leenahay dhegaystayaal dhammaantiin baa weli halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan waa barnaamijkii wixitaanka dhegaystaha waxaana inoo haya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan soomaali badan ayaa muddo siddeed bilood ah ku go'doonsan dalka yemen waxayna la nool yihiin duqaymo joogto ah koronto la'aan biyo yaraan cuntada oo gabaabsi ah iyo cabsi ku hareeraysan haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa waayaha nololeed ee qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan dalka yemen waxaana marti iigu ah dahabo cabdi faarax oo ku magac dheer dahabo sooyaal waana guddoomiyaha guddida qaxootiga soomaalida yemen iyo xuseen xaaji axmed oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee cadan haatanse ku sugan magaalada muqdisho inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona marka horese qunsulka ayaan weydiiyey in uu sawir inaga siiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka yemen kusoo dhowo la-anta afka soomaaliga ee v o a wa waa idin salaamayaa boqol kiiba boqol diyaar baanahay waa kusoo dhowa waan gartay kolba dahabo ayaa xagga dambe inagaga soo biiri doonta barnaamijka oo xaaladda dhabta ah ee qaxootiga gudaha ku sugan inooga sheekayn doonta qaar ka mid a dhegaystayaashuna su-aalay hayaan dabcan bal marka hore si ayn u fahanno waaqaca siyaasadeed ee dalka yeman xilligan uu ku sugan yahay xaggey ku dambeeyeen duqayntii socotay iyo kooxihii mucaaradka ee xuutiyiinta
isbahaysigan uu hogaamiyo sacuudiga oo ay kaasanaya go-aankii golaha ammaanka ee ahaa laba laba lix iyo toban wuxuu bilowday bishii abril marka ilaa hadda wuu socdaa waxaad moodaa gobolada koonfurta meelihii ay ka joogeen waa laga soo saaray sida cadan iyo laxaj iyo ebyen iyo shabwa meelaha hadda laysku haysto waa meelaha loo yaqaano gobolada dhexe oo sida ticis iyo eb iyo bayda iyo degmo ka tirsan gobolka macrib oo la yidhaahaa sirwaax inta kale waa laga xoreeyey waxaad moodaa dhankaasi qorax ka soo baxa ciidamadaas isbahaystay waxay joogaan meel boqol kilomitr magaalada sanca u jirta laakiin dhinacyadan kale ee xagga qoraxudhaca iyo dhanka koonfurta xoogaa ilaa saddex boqol oo kilomitr meelo meelo u jira magaalada sanca ayay joogaan waxaa la filayaa haddii aan intaasi heshiis imaan in horta meelahaas laga soo dhoweeyo oo laga fogaado in sanca gudaheeda uu dagaal ka dhaco intaasna culays lagu saaro duqaynta dusha ee magaalada sanca ka socota meelaha lagu tuhmayo inay nimankaasi xoogga ku leeyihiin iyo guryahooda iyo meelo ay degan yihiin marka halkaasuu hadda maraya duqaynihii dushana way socdaan dhanka siyaasadda waxaa jiray dhowr jeeroo magaalada masqad ee cumaan la isugu keenay labada dhinac laakiin wax natiijaha kama soo bixin waxaad moodaa qolo walba inay xoogaa mawqifkeeda ku adkaysanaysay laakiin hadda waxaa la filayaa bisha dhammaadkeeda in la isugu geeyo magaalada dineba oo calalaqal wixii la badbaadin kara la badbaadiyo aanqori caaladii wax walba lagu xallin wadahadal lagu fiiriyo xaaladda gudaha laftigeeda markaad eegtid sidee baa magaaladii xaaladii nololeed ay tahay dalkii yeman ee la yaqaanay wallahi dalkii yeman ee la yaqaanay magaalooyinka hadda muddada looda laga xoreeyey sida cadala moodid hadda iyo gobolada ku hareeraysanad hadda moodid intaa kuleyn la gaarsiiyey oo xoogaa nolosha hadda kusoo noqonayso iskuulladiina la bilaabay in la furo moogiya maalihii kale noloshii aad bay uhooseysaa gaar ahaan waxaa jira magaalada sicis la yidhaaho oo ah magaalada yemen ugu dad badan oo saddex milyan oo qof ku nool yihiin shan kun oo qof oo soomaaliya oo qaxootiyaana weli ay ku jiraan waa meesha dhibka ugu badan haysto muddo toddoba bilooda dameer muddii weli ma jirin magaaladaasi oo raashina waxa uun iyada gudaheeda iyo tahriib wax lagu gelgeliyo dad dushooda ku qaadeen moogii meelaha ugu daran ee laga dayrinayo oo jibada qurumaha ka dhexaysa iyo heedaha caalamka iyo meel walba laga qayrinayo waa magaalada sicis magaalooyinka kale waxaad moodaa sanca iyo kuwa ku hareeraysan duqaynta dusha ha iska jirto laakiin hadda dhimasho iyo baahi in loo dhinto iyo biyo-la-aan lagama baqayo laakiin magaalada ugu daran yeman waa magaalada ticis oo muddadaasi aan wax galay jirin daawooyinkii lalayahay ugu yaraan dhowr iyo labaatan isbitaal oo ku taalay ay ka soo hartay waxa shaqaynaya lix isbitaal saddex ku taalla dhanka mucaaradka oo dawladda sharcigaa la jira meelahay haystaan iyo saddex dhanka xuutiyiinka meelahay haystaan ka shaqaynaya marka aad bay u adag tahay xaaladda dadkaasi magaalada sicis waan gartay inta aanan su-aal kale ku weydiin qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaan khadka u furi doonaa bal magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlaysa magacaygu waa cabdiraxmaan abraas waxaan ka soo hadlayaa magaalada hyderabad ee waddanka indiya ugu horreyn waan salaamaya adigoo ismaaciil farjaray iyo iyo dhega iyo iyo konsulkaba waan gartay su-aashaada ama faalladaada faallo iyo iyo su-aal buu isugu jirtaa ku-xuntigii kasoo ugaxaya ee soomaaliyeed ee markii hore miciinbiday yeman ee kasoo laabtay iminka dawladdu waan ogeyno waxba laguma talagelin meelaha qaar waa lagu soo dhaweeyey meelaha qaar laguma soo dhaweynin waxaan jeclaan lahaa ugu baaqaya dadka in yani dadka halkaa yimi wax la taro nolol loo sameeyo oo waddankoodii la dejiyo dibadejin loo sameeyo su-aasheedu waxay tahay ka qunsuliyad ahaan door intee leeg ayay ku lahaayeen soo samata bixintii dadka iyo dadka ku hadhaya soomaaliyeed maxaa xala horta waa salaamaya saaxiibkayga xaydarabad kasoo hadlaya maalintii mushkiladda yemanka ay bilaabatay ilaa maalinta hadda u dambaysa oo maanta ahayd intaasi waxaan ku jiray sidii geed dheer iyo geed gaaban baan u fuulay sidaan oga dhaadhicin lahay dadka soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka aba sidii mushkiladda dadka yemanka soomaalida yemanta jooga haysata loo fahmi lahaa nasiib wanaag markii dambe dadku waa wada fahmeen gargaarkii loo aruurinayo oo muddada socday waxaad og tahay in taajirka ugu sarreeya ee hormuud iyo dadka maraakiibta iskale sida cabdi cali oo kale iyo wiilada baalashlayaasha ay ka qayb galeen waxyaabihii dadkaasi lagu soo badbaadinayay ilaa saddex socdaal oo markab uu ninkaa taajirka ugu deeqay uu mukalad dad kaga soo qaaday baarlamaankana markab ay diyaariyeen iyagana uu sidaas oo kale cadan iyo maka oo dad uga soo qaaday oo barbere keenay aakhirkii dadkii iyagoo ay joogaan magaalada mukalla ayaa magaalada cadan la xoreeyey marka in in badan oo kamida waxay u dhigteen safarkii dib waxay dheheen waxaan fiirinaynaa bal xaaladda cadan iyo nolosheeda sida ay noqoto welina fiirintii bay ku jiraan mana ayna go-aansan inay cadan ku noqdaan wax yar mooye intii kalena weli mukallay joogaan oo iskuullo ay waddanka meeshaa ku yaalay degan yihiin midda kale hay-adihii diblomaasiyiinta sidii bay u shaqaynayaan intii tabartooda ah dadaal bay wadaan dadkay diiwaan geliyaan ilaa saddex falayd baa laga soo qaaday oo diyaaradeed oo hay-adii socdaalka adduunka ay sanca kasoo qaaday waxaasi waxaa qayb qaban qaabadeeda ka qayb gaatay safaaradda soomaalida ee sanca qunsuliyadda nafteedu dhib baa kasoo gaaray dagaaladii xuutiyiinta ayaa qabsaday oo muddo shan iyo toban cisho ah gudaheeda ka dagaalamayey dhibaatooyin badan baa dhismihii soo gaaray marka iyagoo sidaa tahay ayaa haddana meelo ka baxsan qunsuliyadda dadaalka laga sii waday marka intii tabartayada ah hay-adda diblomaasiyadda sidii bay u rafanaysaa dadka soomaalidana way ka warqabtaa wixii la qaban karana waa qabanaa waan gartay waan kugu soo noqon doonaa xuseen haatan waxaa khadka inagu soo biirtay dahabo oo markii hore aan horu weynay dahab waxaan jeclaha guddida xuquuq guddida qaxootigana madax baad u ahayd bal xaaladda qaxootiga ee ku sugan sanca haddaad sawir naga siisid ama yeman
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaya idaacadda v o a oo mar kasta oo nagala qayb qaadato dhibaatooyinka dadka qaxootiga soo saameeya meelaha dagaalada ay ka dhacaan ay joogaan haddii aan kaaga waramo arrinta qaxootiga wallahi arrinta qaxootiga waa dad yani waddankoodii kasoo qaxay waddan labaad kasoo qaxay waddankii labaad ay kasoo qaxeen oo dagaalka qabsaday macnaha dhibaatadoodana waa iska dareemi kartaa qofkan dalkuu lahayn joogo aan joogin oo macnaha dagaal uu ku qabsaday dhibaatooyinka kasoo gaari karta waa qiyaasi kartaa hadday ahaan lahayd biyaha hadday ahaan lahayd korontada hadday ahaan lahayd gaaska la isticmaalo intaasba macnaha cariida aada u weyn ayay ugu jiraan dadka qaxootiga waan karta haba haddaan ku weydiiye bal si gaara bal nolosha caadigaa leydhka ma heshaan iminka waxaan arkayay wakti badan xagga bayteriga inuu kaa bilaadaba xitaa intaynu wada hadlaynay korontada sidaad ku heshaan cuntada sidaad ku heshaan intii dagaalada ama duqeymo ay socdeen
wallahi xilligay dagaalada socdeen iyo haddaba muddo afar bilood horta annaga koronto ma helin waxaaba yaraatee xataa nusu saaci xataa allah ka dhiga kusuma ma dhicin balse waxay isticmaalaan dadka yacni dukaamanka iyo meelaha dadka motoorada laga daaro aa la geystaa ilaa iyo maxay ahayto intuu teleefonkaaga kaaga buuxsamaa boqol riyaal aan lagaa qaada ama konton riyaal ma garat waan gartay markaa telefoonkan aad igula hadlaysay iminka boqol riyaal baad kasoo bixisay si aad usoo jaaj garatay si aad ku hadashid ha si aan u kula hadlo oo macnaha oo macnaha xiriirkeena uusan u go-in laadigeed waa soo cabeeyey boqol riyaalaan kusoo cabeeyey bal cuntada iyo biyaana iga waran
wallahi biyaha ayagana biyaha sooma dhacaan meelaha laga dhaadhaansadaa oo fuustooyin ay hay-ado qayle iyo bishacas iyo ay ku shushubaan laga dhaansadaa sooma dhacaan abadan biyaha iyo korontadaba sooma dhacaan raashinkana wallahi maalinba maalinta ku xigto lacagaa lagu sii daraa oo qiimahaad shala kusoo gadatay maanta ma ku helaysa waan gartay bal horta hal dhegeyste aan siiyo khadka telefoonka xuseen aan ku noqon doona dabcan oo su-aal Inshallah.
arrinta ka qaba markaa khadka iigu jir waxaan filaya inaan kaa go-in bal magacaaga haddaad iigu bilowdid magacu waa cabdikaafi ibraahim cali jooga magaalada boosaaso ee caasimada gobolka bari waan gartay dahabo haddaad ama su-aal weydiin lahayd ama xuseen labaduba khadkay ku jiraan waxaan daha weydiinayaa dadka soomaaliyeed oo ku haray magaalada sanaca maxay ku nool yihiin oo hadda hay-adihii maxaa yaa ka warqabo oo magaalada ku caawiyo iyadoo la ogyahay in magaalooyin dhowr ah ee dagaalooyin ka socdaan waan gartay dahabo
ha si fiicanna waa ku maqlaa macnaha alxamdulilahi rabilcaalamiin waxaa hadda ayaantan caawiyo oo macnaha musaacido maaliye ah siiyo musaacido yani lacag cadaan ah siiyo dadka qaxootiga ah hay-ad la yiraaho a r d hay-adaas oo hoos tagta u n c r waan gartay marka xaaladda bal sawir kooban haddaad naga siisay dadka kale soomaalida ah ee duruufta ku nool dadkaas intay la eg yihiin bal noloshoodana sawir yaro kooban wallahi dadka sanca ku nool waa dad sanca awal hore u deganaan jiray iyo dad kasoo qaxay gobolada kaleenta ee dagaalada saameynta aada u yeesheen dadkaasna maxayta noloshooda aada iyo aaday macnaha cariiri ugu jirtaa sababtoo ah hay-adda waxay siinaysa waxay caawinaysa waa muddo saddex bilood ah dagaaladana hadda dhowr bilood ay sii socdaan waa dareemi kartaa sanadkiibay ku dhadhan yihiin marka maxay aaday to meelahay ka shaqaysan jireen kama shaqaystaan oo gabdhaha way iska qadaameysan jireen carabta ayagaaba guryahooda ka shaqaysaba uma baahno maxay aaday qadaamo wiilasha baabuurta iska dhaqan jireen baabuurka marku oo betrool leeyahay oo macnaha betrool uu ka buuxo oo nin kastaba meeshuu rabo utamashi u aadi karaa laakiin betroolkii haba shan iyo toban kun dabadiisa iyo laba iyo toban kun sagaal kun toban kun maalinba lacaga ugu tegaysaa marka baabuurtii ayagana la dhaqi jira ma jiraan marka xaaladooda aaday wallahi ciriiri ay ugu jirtaa bisraaxa waan gartay khadka igu jir xuseen baan ku noqon doonaa xuseen waad maqashaa duruuftii ay sanca ku sugan tahay maxaa kaaga baxay walaalow horta dahabo weliba in badan oo la sheegin oo xoogaa dahabo waa la socdaa oo maalin walba waxaa loogu soo yeeraa meelo dad ku dhinteen waxaa u dambeysay nin iyo naagtii iyaga marna waa la dilay marna waa la sumoobay lagu sheegay oo gurigoodii laga soo saaray oo caruurto laba caruur ay dhaleen oo tacbaanan weli istaalka ugu jiraan maalin walba mushkilada noocaasay la kulmaan ayagoona xaaladooda sidaa tahay aniga eedda ugu weyn oo dadka qaxootiga ah oo soomaaliya jo- yeman jooga waxaan saarayaa hay-adda u n c r marka waxay markaasi xaq u lahayd inay wadamadan isbahaysiga ee hawlan hawsha wada inay ka dalbato tilaa dadkaasi annagaa mas-uul ka ahayn ciddii kale ee mas-uulka nala wadaagi jirtay oo ay dowladda yamankana ayagiibaa is haystaa oo hadda wax Waan gartay.
mas-uuliyad oo saas oo saaran ma jiraan waan gartay dadkii kale ajaanibka ah waa laga saaray keliya waxa ku haray waa dadka soomaalida waxaana rajaynaynaa marka ugu horeyso fursad la helo meel kaloo looga soo bixi karo sanca oo ay joogaan in ka badan boqol iyo konton kun oo qof oo qaxootiya oo kuwii ku noolaa iyo kuwo gobolada u dhadhow ooga soo qaxay ay joogaan waxaan dhinaca hawada mawgiya meel kaloo looga bixi kara ma jiraan waan gartay dhulku waa dhul buuraleya jidadka sanca soo galo oo dhan ba aakhirkooda waxay ku dhammaanayaan marka sanca laga tago goobo dagaal marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inta fursad la helo dadkaasi waxay diyaar u ah inay soo baxaan in hawada looga soo laga soo saaro insha allah waxaan ku noqonayaa dahabo oo khadka inoogu jirtay dahabo inta kasoo dhegeysta kalena khadka inoogu jiraan isna u tegi doono oo laga yaabo inu su-aalkuu qabo ilaa haatan qunsuliyad baa ka jirta soomaaliyeed cadan oo laft maxaan leeyahay sanca oo iyana howlahan ka shaqaynaysay haatan qorshayaal geedi ahi ma ku jiraa bulshada soomaalida ah ee qaxootiga meesha ku ah ee ku nool sanca
waa mahadsantahay xuseen waa ugu mahad celinayaa arrimaha badan oo una xusuusiyey rusida runta soomaali badan oo bixitaan rabta way jirtaa balse lagama bixi karo sida xuseen kuu sheegay maxaan kuu sheegaa sanca gaari loogama bixi karo in diyaarad la helo maogi sababto waa dhul buuraley ah buurahaas hadii la dhaafana runtii dagaalo aada u xunaa ka socdo ma garan marka taas macnaheedu waxa weeye dadkan qaar badan waxay doonayaan in ay baxaan ama si iskooda ama meel kale ha aadeene laakiin waanay ka bixi kareen oo meesha waxay ku yihiin go-doon
ha insha saasaan filaya boqol kiiba boqol waan gartay qaar isku dayay weli ma jiraan oo soo noqday oo aada la kulanteen guddidiinu afar iyo labaatan saaca lasoo celiyaa sababtoo qofka soomaaliga ee bitaaqo ay siiyeen maxaan kuu sheegaa u n ka iyo maxaan kuu sheegaa jawaasaadka ay siiyeen oo waxaa jirto wax ay taraysa aan lahayn oo qofka markii uu ticketka ku goosto lacagta laga qaato gaariga raaco markuu controolka tagana layska soo celiyo ama la xiro ama lasoo layska soo daayo layihaha bax ku laabo magaaladii amaba la xiro oon dib usoo dayno haddana marka maxaa loo soo celinaya maxay dadkan usoo celinayaan yani waxay leeyihiin yani qofkaanayto baxa ma ma ma qabaan dadkaanayto waa dad macnaha aan macnaha wadankooda aan joogin dad aada ay saqaafada ugu yartahay waa waxay isleeyihiin qofkan wuxuuba u socdaa meesha dagaalka ka socda u socdaa ma dhahayaan meel bad lahu qofkaan raadsanaya oo wadankiisa ugu aado haddayba adkaan waxay leeyihiin qalaas dadkan waxay u socdaan dagaal ay u socdaan waxay daynayaan waa caruurta yar yarka ah oo da-dooda ilaa iyo toban sano ay ka hoseysa iyo dumarka waa daynaa laakiin qof afar iyo toban sano gaara xitaa uma ogolo qof weyna uma ogolo inuu jidkaas maro oo macnaha rag waan gartay bal dhegeystahan horta aan s- siiyo fursadda bal magacaaga iyo halkaad joogtid magacaygu walaal waa mukhtaar jaamac maxamed waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan markaa weydiin lahaa dahabo kolleyba aniga walaalkii waxaa joogaa xadka udhexeeya cumaan iyo yeman halkaasu goodoon ku yahay dhibaato badan ayaa kala ka haysata inuu usoo gudbo dhanka kale sanca ama cadan aan dhaho markaa ma jiraan kolleyba waxaa laga hadlaa intan ku dhow dhow dadka jooga cadan iyo sanca iyo ereyadan dadka meelaha ku goodoonsan dad kale oo fara badan oo soomaaliyeedna waa la joogaaye dadka haggaa jooga dhibaatadooda iyaga inama isku daydeen dahabo waan gartay habo ha waa ku maqlaa waxaan kuu sheegayaa walaalkay dadka cadan kicis xudeyda maxaan kuu sheegaa ilaa iyo inta macnaha maxaan kuu sheegaa waqooyiga maxaan kuu sheegaa yani junuub iyo shamaali kelin junuubka cadan markii laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan kuu sheegaa sanca lagu yimaado ilaa iyo koonfur iyo galbeed inta waxa ka xiga oo dhanbo yani dagaalaa ka wada socda intana gobol ayna soomaali joogin ma jirto waana ku wada go-toosan yihiin oo badanaa waxay usoo wada carareen ay soo galeen sanca idinka guddidiinan qaxootiga markaad eegtid maxaa qabataan saa u shaqaysaan wallahi annaga horta waxqabadkeena wuxuu ku kooban yahay oo keliya sanca sababtoo markii hore waa wada xiriiri jirnay ilaa gobolada dadka joogo iyo maxaan kuu sheegaa dadka inta sanca joogta waa wada xiriiri jirnay xiriiraa naga wada dhexeyn jiray laakiin hadda waxaan ku egnahay sanca oo keliya sanca oo keliyana qofka qaxootiga ah oo macnaha dhibaataysan ama sidau xuseen ugu dhawaajiyey naagtiisa iyo ciyaalkiisa oo macnaha la arkay ayagoo laba maalmood ka hor dhintay ilaa iyo haddana talaajo ku jiro oon macnaha arrintoodii dhinacaan loo bixinin dadkaasoo kaleento haddii ama dhimasho soo gaarto ama dhaawac uu soo gaaro ama maxaan ku sheegaa duruufaysan ama isbitaalada ku jiraan ay macnaha wixii noola soo sheego oo macnaha anaga qaraankeena ah waa maxay iska qayb qaadanaa wixii markaasay ta aan macnaha kaalmo u baahnaan safaarada wayna kaalmaysaa oo ayagana qayb weyna ka qaataan ilaa hadda ma ogtihiin khasaaraha tirada dhimashada soomaalida intii dagaaladu socdeen ma ilaa hadda wax fikira maka haystaan la wallahi wax maba qiyaasi karna sababtoo ah mar kasta walxaada iska sheega mar joornaalka iskala soo qoraa laakiin wax xaqiiqa oo macnaha intaasa macnaha aa dagaaladii ku dhimatay intaasa ku dhaawacantay kuma dhihi karno hadda dagaaladii ugu dambeeyey oo macnaha ay diyaaradaha duqeynaayeen kulliyadan oo oo ciidamada lagu tababaro caa'ilo soomaali ahaa ku dhaawacantay aabihii laba ciyaal ilaa iyo hadda dhakhtarka ay jiifaan oo shalaydan aan kasoo bixinay wiilkii ugu dambeeyey dadka noocaas oo saas dhaawacyaha halisa kasoo gaareen way jiraan laakiin dhimashada waxa kuusoo xadidi karo ku dhihi karo intaasaa ku dhimata ma jirto haddaad istiraahdi dadka soomaalida ah ee ku dhegaysanaya inta aan khad kaa go-in oo kale fariinu dir maxaad u sheegi lahayd dad badan baa daafaha kaa dhegaysanaya wallahi awal waa salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto salaan kadib waxaan dhihi lahay yeman waxaa jooga dad walaalahood oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysan oo muddo ilaa iyo sideed bilooda dagaal ku socdaa marka waxaan dhihi lahay wax allaala waxay ku caawin karaan inay ku caawiyaan khaasatan ay macnaha ku dadaalaan sidii dawladda soomaaliyeed ay ku dadaasho yacni dadkan qaxootida sidii meeshaan looga bixin lahaa oo ama waddankooda loogu celin lahaa ama meel kaloo ammaan hadday u awoodaan ay bixin sababtoo ah macnaha dawladahan taxaalifka dawladda soomaaliya aaday iskugu fiican yihiin hadday la hadlaan ay yidhahan dad qaxootiya meeshaas naga joogo dad badana naga joogo dadkaasay to macnaha xal ha noogula subiya ay dhahaan in loo heli karo waa filaya ma fahamti haddii la waayana inay macnaha dadka wadankooda lagu celiyo oo biayi dariiqa sidii loo maareyn lahaa dadkaas loo maareeyo oo wadankoodii lagu celiyo intii macnaha dhib intaan ka badan uu soo gaari lahay saasaan dhihi lahay aada ud mahadsan tahay daxabo xuseen baan ku noqonay xuseen oo kelmadda ugu dambaysa haddaan ku siiyo adiguna maxaad ku dari lahayd horta wax yar baan kuugu dari lahaa macluumaad ahaan midka waa saaxiibkayga hargeysa kasoo hadlaya daaba su-aasha weydiinaya waxaan u faa'iideynayaa qofka maharo jooga waxaa u dhow magaalada mukalla dad badan maharo jooga intay kasoo dhoofeen oo mukalla yimaadeen ayay haddana doon kasoo raaceen oo boosaaso yimaadeen oo sidaa kusoo noqday marka dadka qaraabadaada alqayda ku go-doonsan jidkaa u tilmaan xagga lambarka dadka ku dhintay ilaa hadda inta la ogyahay waxay gaarayaan ilaa laba boqol iyo afartan qof oo boqolkii siddeetan waxay ku dhinteen iyagoo baabuur saaran oo gobollo isaga dhoofaya sida kuwii ugu horreeyey oo iyagoo kharag laba bas ka soo qaatay oo bar control oo nimankan xuutiyiinta ay joogeen taagan ayaa lagu duqeeyey saasay ku dhinteen qaar kalena sidoo kale meelo kale oo iyagoo cadan ka baxay oo usoo socda mukalla ayaa iyagana duqeymo ku dhacdeen xuutiyiinta ay sameeyeen marka dadka ku dhintay ilaa hadda inta la ogyahay waa dhici kartaa inay kasii badan yihiin laakiin intaa kama yara waxaan ku dari lahaa dadka soomaalida ee meel walba jooga aadka u fiican inay ogaadaan dadkii walaalahooda ah ee yeman yeman joogay inay weli xaaladoodii sidii uxun tahay weliba hadda ay kasii darayso oo ah boqol iyo konton kun oo oo jooga magaalada sanca iyo shan kun oo magaalada sicis ku go-doonsan ay la mid yihiin dadkaasi m yemaniyiinta kale meesha ku go-doonsan xaaladooda waxa keliya laga soo bixi looga soo bixi karana inay tahay hawada dawladda federaalka iyo cid kastoo soomaali oo na maqlaysa in culays lagu saaro ciddii awoodi leh dadkaasi in xagga hawada looga soo saaro iyo n t r iyo isbahaysigan iyo cid kasta oo awood leh in dadkaasi xagga hawada looga soo daadgureeyo oo waddankooday kusoo noqdaan ma rabna annaga dadkeena inay noqdaan sidii qaxootigii falastiin oo kale oo afartan iyo sideedii waddankooda ka qaxay oo weli ka maqan waxaan rabnaa inay waddankooda kusoo noqdaan ayna dadkooda ka ka qayb qaataan dibudhiskiisa iyagana la daryeelo markay yimaadaan oo dibudejin loo sameeyo sidii berigii abaarihii toddobaatan iyo afartii dawladdii milatariga ahayd ay samaysay ee dibudejinta loogu sameeyey xeebaha iyo dhulka beeraleyda ah in la sameeyo lalana kaashada adduun weynaha kaasaan soo jeedin lahaa waan gartay aada ood mahadsan tahay xuseen aada ood mahadsan tahay adigii dahababa adaa mudan jazaaka allah khayr shukran waa idin salaamaya adinkana waa
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxay nageega xubinteenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ahaa dahabo cabdi faarax oo ku magac dheer dahabo sooyaal oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga soomaalida ee yemen iyo xuseen xaaji axmed oo ah konsulka safaaradda soomaaliya ee cadan haatanse ku sugan magaalada muqdisho tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
waa hagaag dhegeystayaal intaana waxaa kuna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu inala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar halkani waa v o a